dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka cawayska washington marti igu ah maxamed yuusuf oo ku magac dheer badda badda waa hal abuure sugaan badan oo uu sameeyey ku cabbiray jacaylka xaaskiisa iyo qoyskooda dhidibada adag ku taagan waxaan toddobaadkan barnaamijkan idinku maqashiinayaa oo aan idinkugu hayaa heeso uu abwaanbadda u sameeyey xaaskiisa oo mid ka mid ah uu darafka qabsaday oo uu kula dhegay nin caana oo ay saaxiibo yihiin oo ay isku waayana yihiin maxamed badda marka hore ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington marka hore waxaan rabaa inaad iigu bilowdo inaad bal iskaaga barto aniga iyo dhegaystayaasha maxamed badda waa qofma waan dhowahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasha caasha cuud aada iyo aad baan kuu salaamaya adiga iyo caweyska washington iyo bahda voice of americaba magacaygu waa maxamed yuusuf beriir badda waxaa laygu naqaysaa badda waxaan ahay qurba joog soomaaliyado degan waddankai sweden muddo dheerna deganaa waxaan ku dhashay hargeysa ku koray waa jaamacaddii xamar baan kasoo bilaabay intii dambe qurbahan soo galo waxbarashadaydii iyo shaqadaydii iyo noloshaydii iyo dhaq intii aan ku dhaqmay waan yahayd insha allahu tacaala waa yahay waxaan rabaa marka ugu horeysa intaanan su-aalaha kokooban aan kuu hayon ku bilaabayno intaanan u gelin bal sida aad isku tihiin horta barnaamijkan caweyska washington xaggeed kala qabsatay barnaamijkan la socoshadiisa horta caasha ibraahim aadan caashcuudey waxaan ka mid ahay oo runtii waxaan odhan lahaaba waxaan isku tiriyaa inaan ka mid ahay dadka aadka u xiiseeya ee ay voice of america gidaarada waa soo arkay gidaaradiino runtii adaad ku sawirtaan dad ku yaalaanba sawiradoodiio waxaan isku tiriyaa dadka malaha u qalma in lagu sawiro waayo waxaan ahay nin usoo dhoofay tigid usoo goostay jacayl uu qabo caweyska washington maraykan u yimid washington yimid gurigiina yimid xabiiska ku leedihiin ninkastoo aad ka maqnayd fasax ku maqnayd maalmahan yimid caashaay balse de ninkaas sidaa iskugu xidhan yihiina caweyska aada u dhegeysa muddo dheerna dhegeysanayay caweyska ma gafa runtii waxaanay waa nin aada su-aasha aada u jecel baan ahay runtii barnaamijkana aad baan uxiiseeya aada iyo waxaan kamid ah waxaan isku tiriya aanan kamid ahay kolleyba anigaa ku adkeeya carabkeydha waan usoo dhaafay kaadbaan barnaamijkan
koleyba kolleyba dhinacna dhinacna cayaal xamar baad ka tahay waa taqaanaan umalaynaya kelmada reer xamarka ama dadka magaalada muqdisho jooga yidhahdaan ashdanta taasi way idhaaftay
warlaawaxid warlaawaxid de waa mar waxaa ilatii waarbeeda ilatii caashacuud baan ku weri markii aan meesha soo galay waa ligu fasax way ku muuqato runtii waan waan yaro muraara dilaaci gaadhiba taasi way isheegtay laakiin dhib male haddii la nool yahay waa la is arki doonaa laakiin laakiin laakiin isku dhaca laakiin miiskaygii caweyska laakiin saasaan isku dhaca laakiin miiskaygii iyo halka aan fariisiin raadkayga waad aragta soo maha waa soo arkay soo arkay iyo caweyska raadkiisiiba aad iyo aad aad iyo aad waa mar kale aan ku salaamaya aad baad mahadsan tahay waxaa lagugu naanaysaa badda bal hahe iyadana in kooban ka dheh waxay soo gashay baddu ka soo gashay runtii waayu waktiba malahaima maante markii su-aasha caashaay wax badan badan badanma la weydiiyey gabay baan ka tiriyeyba marka gabay gabaygii balay maayo in wakti hayne badki waa sheeko waxaan dib u dhigan doonaa insha allahu tacaala qeybaha dambe barnaamijyada oo aan mar kale haddayn in yar nooga qadin inta kale waa sugi karnaa markaasi waxa waa lagu badiyey su-aasha badda see lagu bixiyey badda see lagu bixiyey runtii badda waxaa lay bixiyey nineteen seventy two iminka malaha waa dhowr iyo konton sanadood baan malayn ama laba iyo konton sanadood ka hor marka de badduna waa baddaas mar waa tan baddu caarida mar waa tan kacda mar waa tan duufaanka mar waa tan wanaagsan mar waa tan kanuunka lagala soo baxo mar waa tan marka waxaan sidhi de dadki aad ugu wareereen baddii waxaan sidhi qudhaydii malaha mooya magaca magacna bilaash lagama ahe malaha adu gabay aan beri ka tiriyo nina cabdillaahi solan ar saaxib no halkii la degaan soo qabsanaya waxaan ku weri beriyahaaba soo uma dayin baabkii maansada inkastoo bugaygiiyo kashiga dhuuxa iga buuxo oon baahidiisana arkoo laabtubaanaysa oo baashal eegaba intaana mabukaaxaysa bushama afkayguna rabaan baada celintiisa ayuun baan ka baaqsaday haddana ba iyo wowgiy oo ambaroosika laabayo baajegabigiisi maantana bilaash ma fureen haddaan baana lay odhan oo sidan baddaa kula baxay boqoli weydiine mar hadday sabiindhow bulsha bulshadu bogasho doonaysa nin balaaqa waayaan ilaan bixin naftiisii magacbaan badaash lagu helin oo la isku beegtahay aan baraxo bayaashoon midkaas bayska ka cadayn bara lagu nagaadiyo dhulkay beelmadoo taalo ay baloora joogeen nimciyo berisamaad fiican qaar binaysan tooqyada baxsan buulalyo jingad beer qodaala bustaamada camiraan mar banaan seera mar baan ahay sunaamiga batacaab aabashee mariya mar baan buuxsamaa oo dagaabila nagaadaay marka baaxad weyn iyo dunyuhu igu badmaaxaane oo bagaashla iyo taajirkuwa biicurala tahay oo ay balaayiin helaan nimcada igu badhaaraanay marna hoy bal xidhantaanahay iyo biimahalisteeda uma bixin qofkii soo gala iyo kii ibeegsada ee baahida mar baa dawar jaraa gaajo bixiyaayo oo mayd taraar iyo afdhow balan ku qulsaaye balle iyo mar baan sida jidhaan soo bad ururaa oon ahay badda caaridkaa iyo banaankaas ballaysugaawin badan baa baxaa hooye bay fureegaan dadkuna wada basaasaane waxba se gabagaywala baxsana waxaan kusoo beyshay bi waayeenaan kuu fasiro baabka magacayga waxaan ahay badweyn taalada baabka saba taale waxaan ahay ninkaa bari iyo galbeed hawska laga baasho nin bidhaanta aragiisa qura lagu bishaaraysto burji iyo nin bilalaanahay oo bilalanaasha oo kii bislaaday kii bislaaday iyo waayaaray ee madaxu boosaystay ee burhaan leh iyo baashuhuba way bayd garana ee iga bogo wax badan baa layidhi ina bilmey de afareedaa yar baan tiri jawaab ha u noqoto su-aasha iminka aad weydiiso caasha
qurax soo baxadiyo waagii beryahane ku baqaya sanadiyo biilay naftu ku bugtaa qorax soo baxadiyo waagii beryahane ku baqaya sanadiyo biilay naftu ku bugtaa
waayaha marka waxaan rabaa heese aad samaysay qaar ka midana waan dhegaystay marka bal waxaan rabaa inaad noo soo qabato mid ka mid a heesaha safka hore kuugu jira ee saamaynta ku leh noloshaada
mahe waxay jirta runtii horta heesaha igu badan ee la qaado runtii waxaan u sameeyey xaaskayga reerkayga leeda mustafa sheekh cabdiraan qaadi oon runtii nolosha qaybsanay intii badnayd novemberka de sagaashankii ilaa maanta laga soo bilaabo shan iyo soddonkii sanana waxba ka dhimanayn ilahay daaye ayaa ugu badan marka rag badan oo dee aanu asxaab nahay oo xilligaa soddonkii dee gaadhay imikana way jiraan heese badan oonu sameeyey waxaa kaloo jira dee niman jaabojaabo waxaa jira nin marinweyn oo hees aan sameeyo qaado sheekh maxamed cabsaan loo sameeyo heesan daba socotay imikaan kuu soo wado waxaa jira nin saaila asasanni malaha laba bilood iyo saddex iyo toban ayaad qabo seer maxamed kuuri waa ninkii saaxiibka ah heestaa ay ugu dhibhaasii sameeyeen oo kuuri waa nin jaabajaabahan waxa laga garanaayo boorta soddonka gaad mid laba sano jiray baa isna jiray oo yidhi ii sameey oo bal soddonkii baa loo taagi laaya iska sugaan ku idhi marka heesu way badnaayeen balse haddaan kusoo heesaha igu jira xagga hore waxaa kamid a hees aan u qaaday reerkayga marka soddon hayn oo dardaaran magaceeda la yidhaahdo markuu reer ku soo Waxaa danjirsaday macnaa guurkiina markuu soo danjirsaday ha wuu soo danjirsaday waxay koob iyo labaatankii dee iminka shan iyo soddonkiiba tii shan- ee dee tii shan baan kasoo bilaabay reerku shantaan kasoo bilaabo oo dee shantii baan kasoo bilaabo tobankii baa ku xigayo shan iyo tobankii baa ku xigayo labaatankii baa ku xigayo shan waxaa ku xigay shan iyo labaatankii iyo soddonkii baa ku xigayo dee heeso badan bay igoo badnaa hees heesahay leedahay baa dee dhowr iyo tobane ilaahay dee hayda gaarsiiyo intaan soo gaarina laakiin waana ka sheekeynaya mid laba sane la joogay bay buuri war bal ku daro markaasaan ku ihi maxaan ku daro waa kuwii sodon kaa qaatay ayaa maya maaradoonku kala guri- maaradoonku maaradoonku wuu dheer yahay macnihii meeshaad ka soo gudubto qolaa kaa dambaysa soo maraysa
baliska helisu ku wareeya waxaa kamida marka horta shantii baan kasoo bilaabay reer shantii oo dee waxaa ku- waxaa ahayd sharaf iyo wanaagay shamis quruxda dumaraya shakaruun haweenaya sha- shaksi ruuxan keligeed ka sh- ka shakaashay dunida shuraakada la galay shatan iyo wixii xalay jacaylkeena shaala dibro uu shilaado oo dhaafay heer shir heer shira- shirabad iyo looga boqo maxaan ku dhaha shantii baa ahayd markaas Marka- marka- marka waa hees miya
miya ku sheegay waa shantii sana waa marde oo tobankii baa ku xigtay oo yaa qaada middan yaa qaada middan shanta sano
waxaa waxaa qaaday ilaa naxariistay bursi baa qaaday uu dhintay laakiin waxaa kaloo jirtay ee, waxa ee, horta tan soddonkaan soo dambaysiyo way dabadaayeen insha allah waynu malaha maya kuwii ee, kuwii ugu dambeeye kuwii ugu dambeeyaan ka bilaabaynaa kuwii ugu horreeyaan ugu dambaysiinaynaa ku noqon doona waxa soddon soddonkiiba ugu dambeysay horta soddonkii nuur daawacay baa qaadaa way waxay tidhaahdaa laylay nimcada rabbi noo lakabay luulkan aan yaraan laacdooda ku helay laayaan jacayl igu yidhi lamaan laasimo ka dhigo oo laabku qabo weli waan ligixan oo laba dhisa laayaca waan ka jiray lulmo uma ogoli leele la daa cidlo inuu ku lumo laciif aan noqon liid iyo mid gura luxudkaan la geli lodna ha uga baqan adna yaan u lumin ulaa ka gelin labaclabac u diid kala laabsanaan lugo iyo dhimara laablaab ku dhaca laabtana ku sido oo yuu ligligan ama leefba noqon luuf iyo mid hadha laayac laayacaan ka jiro lulmayaanu gelin leelana darcidle inuu kulmo laciif aanu noqon liid iyo mid gura luxudkaan la gelin ludhna ha uga baqan ayuu odhanayaa nuur dacaayo qaada heesana insha allah laxankana mustafakii ka sameeyey
laylaay nimcadow rabbi noo la kabay laylaay nimcadow rabbi noo la kabay dhulkan yaraan lacdada ku helay dhulkan yaraan lacdada ku helay allayaan jacayl igu yidhi lamaan lasimo ka dhigo labtana ku qabo allayaan jacayl igu yidhi lamaan lasimo ka dhigo labtana ku qabo annawaan annawaan nigaxayo waa laba lisaan ayawaan ka jiri lurna uma ogoli ayawaan ka jiri lurna uma ogoli eleelada cidla inuu kulumo eleelada cidla inuu kulumo laciifu noqdo liliya midgura luxudkaan luxudkaan la geli lurna uma ogoli luxudkaan luxudkaan la geli lurna uma ogoli adna yaanu lumin ulaa ka gelin adna yaanu lumin ulaa ka gelin labaclaba udiid kala laadsanaa lugoyo dhibara laablaabku dhaca laftana ku sido oyuu dhigdhigan lugoyo dhibara laablaabku dhaca laftana ku sido oyuu dhigdhigan amale amale banoqon luufiya miyaraa ayaawaan ka jiri luna uma ogoli ayaawaan ka jiri luna uma ogoli eleelada cidla inuu kulumo eleelada cidla inuu kulumo laciifuu noqdo liliya midgura wuxuudkaan wuxuudkaan la geli lurna uma ogoli
dabeedna marka halkaa maraysaa cabdisalaan xiriirona saaxiibanaay iyo moona labada waa salaamayaa ayaa markii oo- markaa cabdisalaan waxaanu kala dambeynay anigu waxaan guursaday nine tobankii abriil baan aqalgalay cabdisalaanna july buu aqalgalay nine tobankii markaa saddex bilood afar bilood iga dambeeyey qiyaas ahaan isku meelna waad joogteen miyaa xilligaas may mayaanu sweden baan joogay isaguna wuxuu joogay isaguna sheffield buu ku aqalgalay ingiriiska kabacdi adu marka soddon guurada laakiin arooskaaga wuu ogaa cabdisalaam soo maa wuu ogaa wuu ogaa cabdisalaaskaan waan ogaa aroosiisa waan joogay adigaa markaa hinaase ku rida halkaan lahaa aroos waa laga aroostaa marka wuxuu yidhi maxaadna meesha ku dhigay kolley da saaxiibahooda korna wada inkastoo heestay ku jirtaabe ayaa waxaa dhacday markan soddon guuradiiba wuxuu yidhi ayuu yidhi or heestay ama markaasaa ku or cabdi sanabad iga magac weyn tahay heesta yaa Orde maahi gabadh heest de heesta kuamaahin maayo haddan kuamaayaa la soo celin mayside Ha, waan adiga magac weyn horta dadkaa ku siinayabe aye.
de runta waana dhacday oo waxaa dhacday heestii baridhooda inankooda guursanayay muuna iyo cabdisalaan ayaa seer maxamuud oo habeenkii xafladda joogay baa ayaa idhi kusoo xidhay heestii soddon guurada arooska inankooda dabeedna heestii final bay noqotay heestoodii baa ayaa qaa ma- arooskii inankiisii way qaa iyadaaba ka weynaatay heestii markaasaana de waa waxaan sheegaya taasaan ka baqayo waxaan kuhi war heestay haddaan ku amaayo ku soo celin mayside ee mid baa kuu samaynaya baan kuhi Aye.
hees waan u sameeyey cabdisalaan iyo muuna labadaba aada u salaamayo iminka waxaa kasoo wareegay malaa saddex sana afar sanaa kasoo wareege marka heestaadii Waxay labada- waa gartay marka marka si taada ay uga badbaaddo ninkaasaad saaxiib ka tihiin aad isna mid u samaysay maadaama isku xillin aad tihiin ha wakaade ha ha waxaa ti- teeda kale len dadka qaar qaar ala la ciyaarnu jira cabdisalaanna waa ninga magaweyn oo ninkaa weliyahaad cabdisalaan herir baan sheegaya afku Waxaas tiri, waa- afku afkuu kuu dhiganayaa baystire waxaas tihi haay haay haay tiri adugu gebigeeda waa la soo celin maayo seer maxamuud baa qaaday way hees waxay noqotay maasha allah caaqaba noqotay Wax- ma- aad iyo aad heesaa lagu jeclaayo kamid tahay heesaan sameeyey waxay tidhaahdaa muuna de gabadh wanaagsan oo alla ha daaye muuna aad baan u salaamayaa oo ah soomaalida waxay ku maamaadaa dumar waxay ku maamaadaa laba waxay ku maamaadaa ragga ninkaa faras wanaagsan maalin ma gaadhid ninkaa xoolo wanaagsanna sanad ma gaadhid ninkaa gabadh wanaagsanna weligaaba ma gaadhid marka anoo halkaa ka amba qaadayaan heesta sameeyey waxay tidhahdaa markaa heestu mantaantii naftii iyo midigtii runtee mawla igu lanaay soddon sano miyaa muunaay walaal saaka maalintaan noloshan macaan ku midoobnay tahay oo mahadalle madan lagu nasto masbuuxoo farxadi muunada igu tahay oo murugo arag miyuu maalikeen macbudkeenna macbudna u galladay inaan mahadnaqo milkahaaga qiro dumar muunadeed ina tahay mar qura mar la arag haween ha isku muujiyo muxubadan idhaa ay munaasib tahay dadku hay maqlaan maahmaa horaa muunaytaa ruux maal ku dheer maalmaad sugtaa maruu fiicanse ninkii lagu mulkaa ragga uu ka mudhay aniguna midkaas inaan aniguna midkaas inaan maanta ahay waxaa marag madoon muu qurux leey alaa malab jannooy muunaay kaskii iyo maankii iyo qalbiga macaan ay ku jira inaan mahadnaqaa milgahaaga qiro dumar muwadoodina tahay mar qura mar la arag haween hees ku muujiyo muxubadaydha ay munaasib tahay dadku hay maqleen sheer maxamuud baa qaada heestaana haddii ilaahay ku sababulahay iyo caashay mataantii naftiyo midigtaydiyey mawla igu ladhay ladhay ladhay mawla igu ladhay
nin afkiisa ku qadaya ma aha cabdisalaan hereri heestaas uu qaadayo fanaanka seer maxamed iyo heestaas uu cabdisalaan hereri u sameeyey saaxiibkii badda ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
soton sano miyan muunay walal saka maalintan noloshani macaan ku midowday tahay soton sano miyan muunay walal saka maalintan noloshani macaan ku midowday tahay inaan maad noqon milkaaga qiro dumar muunagtiyeed inaad tahay mar qudha mar la araga weeyaan heesku muujiyo muxibada indhaa ay munaasab tahay dadku hay maqleen dadku hay maqleen